asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabat lhuda waxay idinsoo gudbinaysaa darsigii labaatanaad ee kitaabka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب في النكاح المحرم قال الناظم وعفى الله عنه وحفظه ثم النكاح بعدة فمحرم ثم الشعار ومتعة البطلان ومحلل ثم النكاح لمحرم وجميعها بغي من العدوان ونكاح عبد جائز من حرة والعكس ليس بجائز الحدثان لكن نكاح العبد شرط حصوله إذن لسيده بلا روغان meesha wuxuu ka guda gelayaa ankixada aan sharciga ku banaanayn ee xaaraamta wuxuu ihi uma kadib annikaaxu guurkii biciddatin fii ciddatin ciddada dhexdeeda ahaaday fa muxaramun mid la xarimay weeye uma kadibna ashikaaru isdhaafsigii dumarka la isdhaafsanayay isaguna waa xaaraam wa mutcatu lbutlaani baailnimada mutadeedii yani mutcadii baailkayd iyadana iyadana waa xaraam wa muxallalun nikaaxu taxliil nikaaxa muxalalka isaguna waa baail macnaa waa xaraam uma kadibna annikaaxu nikaaxii baa ku xiga oo isaguna xaaraam ah oo limuxrimin mid xarman u sugnaaday xaj ama cumro xarman wa jamiicuhaa dhammaanteedna intaasoo dhani bagiyun gardarro wey oo min alcudwaani xadgudubka ka mid a wa nikaaxu cabdin addoon guursigiisu iyo guurkiisu jaa-izun waa bannaan yahay min xuratin ay xuratin uu guursado addoon inuu haweenay xora guursado waalcaksu taa cagsigeed laysa maynan ahaanin bijaa-izilxidsaani soo darintiisu mid ay bannaan tahay ma ah samayntiisa iyo soo darintiisu miday bannaan tahay maaha laakiin lagu noqoyo warkeed nikaaxul cabdi addoonka guursigiisu shartu xusuulihi xasilidiisa shardigiisu idnun idan wey oo lisayidihi addoonka sayidkiisa usugnaaday bilaa rawaqaani dhinacyo dayid la-aan meermeeraysi la-aan adoon dhinacyaha fiirinin masaladu saasay wacdahay ankixada aan shareecadu banaynin ee xaaraamta ah wuxuu ugu hormariyey annikaax fi lcidda ama ciddatu alaaq ha noqoto ama ciddatu lwafaa ha noqoto ciddo sababteedu ay furitaan tahay ama mid dhimasho ay sababteedu tahay midday doonib ha noqoto inta ciddada ku jirta haweenayda lama guursan karo xadhigna ma qabanayo layskuma khilaafsana culimmaduna waa isla ogol yihiin fi ljumla hadday dhacdana waa la kala eryayaa oo guur ma ah abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici jamaca min alculama baa ku tegay qur-aankaana kutusaya sida alla subxana watacala yihi walaa taczimuu cuqdata annikaaxi xataa yabluga alkitaabu ajalah yacni ha guntino guurka guntintiisa ha xidhino ha guntina ilaa uu kitaabku gaadho ajashiisa gaadho kitaabka waxaa laga wadaa bimacnaa ciddada ciddadii haweenaydu tirsanaysa ilaa dhammaadkeedii ay gaadho guurka xarigiisa ha guntina bu alla subana watacaala waa masalain marka laisla ogol yahayo nikaaxu lmuctada inuu baatil yahay ousa waxba ka jirin ayib wuxuuna u xujiyey shiqaarka guurka la yidhaah nikaaxu shiqaar shiqaarka waxaa laga wadaa laba dumara inay isdhaafsadaan laba nin oo uu yidhaahdo maalan gabadhaydaan ku siinaya adiguna gabadhaada isii kanna ama uu yidhaahdo walaashay baan ku siinayaa adiguna walaasha walaashaa isii labadii gabdhoodna aan midna meher loo magacaabin isdhaafsigaa la isdhaafsaday baa meherkii ah kanna meherkii gabadhiisu qaadan lahayd gabadha kale uu dhaafsaday baa meher u ah kan kalena gabadhiisa meherkeedii tan uu dhaafsaday wey waa laba gabdhoodoo adiga laysku gadanayo o kale wa laakiin qaab guur u dhacaya nikaaxa noocaasoo kale nikaaxu shiqaar baa la yidhaahdaa jaahiliyadii wuu jiri jiray islaamka ka hor islaamkuna waa xarmi waxaana kutusaya xadiid fara badan oo ka mid yahay xadiidka cabdullah xadiidka cabdullahi bn cumar nabigu sal lla alay slam wuxu uhi laa shigaara fi lislaam islaamka dhexdiisa ma jiro dumar isdhaaf muslim baa soo saaray fi saxiix shigaarkana waxaa la yidhahdaa inuu ninku yidhahdo zawijnii bintaka wa uzawijuka bintii wa uktaka wa uktii gabadhaydaan kuu guurinayaa adiguna gabadhaanaad ii guurinaysa walaashaydaan kuu guurinaya adiguna walaashaabaad ii guurinaysa iyadoo wax mehera aan la magacaabin oo gabdhihii aan meher loo magacaabin jumhuur ahlicilmiga waxay ku tageen inuu nikaxaasi baatil yahay lianna meherka ninku ma leh weligu ma laha seebuu wax ugu iibsan karaa oo gabadh ugu guursan karaa meheruusan lahayn waa baatil haddiise labada dumarka ah mid walba meherkeeda loo magacaabo oo gabdhaha inta la kala guursado gabadh walba meherkeeda la siiyo markaasi shiqaar lama yidhahdo a markaa shiqaar muu ka baxayaayo nahyiga la reebay ma ah laakiin midka la reebay waxa weeyaan meherkii gabdhuhu qaadan lahaayeenba labada nin isdhaafsiga isdhaafsadeen baaba meherkii ah wax la magacaabayo kaleba maba jira maana meeshaasi marka nooca way ka shiqaarka la yidhaahdo amaa haddii uu meherka la magacaabo waa laba guuro madaxmarka kale madax bannaan waa uun dumar lagu xididay waay yani la kala guursaday laakiin guurkii arkaantiisii shuruudiisii wixiisii o dhan buu mid walba wata oo iskii u madax bannaaya maana ayib nooca labaad iyo saddexaad waxa weyaan aan bannaanayn waa nooca loo yaqaano nikaaxu mutca nikaaxu lmutca nikaaxu mutcaha waxaa la yidhahdaa isaguna nikaax bannaanaa buu ahaa islaamka sadrigiisii hore gadaal dambana waa la waa la nasakhay gadaal dambana waa la nasakhay ayib nikaaxaasi inuu xaraam yahay horta waxaa la yidhaha nikaxu mutca la dhihi jiray in haweenayda uu ninku ku guursado wakti go-an la isguursado wakti xadidan baa la isguursanaya bil sanad baa lagu heshiinaya ujuuro mucayanana waa lagu heshiinaya oo la kala qaadanaya muddadii markay dhammaato bimujarad ay muddadii dhammaatay lagu heshiiyey caqdigii waa dhammaanaya heshiis cusub in la cusboonaysiiye mooyaane hawshii halkaasi ku egtay marka yacni waa guur wakti leh waktigan caqdiga lagu heshiiyey yacni xoolo mucayanana lagu heshiiyey sidaasaa la yidhaha guurka noocaasaa la yidhaahdaa mutca la yidhaahdaa markii hore waa bannaanaa laakiin gadaal dambe waa la bedelay oo shareecadu way diiday waxaana kutusaya xadiidka sabrat aljuhani rasuulka wuxuu odhanay sal lay waslam rasuulku wuxuu ihi innii kuntu adintu lakum fi listimtaaci min annisa horaa waxaan idiin idmay inaad dumarka ku istimtaacdaan oo mutca samaysataan wa ina allaha qad xarama dalika ila yawmi alqiyaama allana waa xarimay arrinkaa ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhay waa la joojiyey muslim baa xadiidkaa soo saaray ilaa qiyaamada inuu xaaraam yahay buuna ku cadyahay xadiidku jamaahiiru culamaai sunna ayaana qaba waxaa khilaafsan raafidada ama shiicada oo iyagu mutcadu guurkan mutcadu uu yahay asal min usuuli shariicati qurubaadka ilaahay ay ugu dhowaadaan kuwa ugu waaweyn bay mutcadu ka mid tahay saas mana marka yani waa nooc inxiraaf waa nooc inxiraaf ah laakiin culimada sunnada sida ay kutusayeen kitaabka iyo sunnadu waa in haweenta laga doono nin yani weligeeda laga doono muxuu ahaaye meherkeedii loo magacaabo wakti aan loo samaynin in la wada noolaanayo lagu talagashan yahay wahaakada sidaas bay macana kaasi waa guurka saxda marka ayib kadib wuxuuna yidhi nooca afraad ee xaaraamta ah waxa weeyaan waa guurka loo yaqaano nikaaxu taxliil nikaaxu taxliil waxa weeye nin xaaskiisii furay dalqadii ugu dambaysayna ku furay oo aynan u bannaanayn ilaa ay nin kale isa soo maraan oo nin kale guursato baa nin maxalla la yidhaahda la keenaya nebiguna wuxuu sheegay ataytu lmustacaaf orgiga ergis ergisadaa waa orgi lasoo ergistay marka mid bay heshiinayaan ama isagiiyo naagta heshiinaya ama ninkii furay iyo nin kale heshiinaya waxaa lagu heshiinayaa inuu naagta guursado lag aqalgalo habeen iyo wuxuun uu macnaha wax way arko kadibna uu sii daayo muhimadda dhan marka ma aha guur looma jeedee ninkii naagtu ka xaaraam noqotay baa la doonaya in loo xalaaleeyo maxallal bay soomaalida u taqaanaa guurka noocaasi waa xaaraam qafci ah waxaana laga qaadanaya xadiidka cabdullahi mascuud cinda tirmidi cali bn abi aalibna waa laga wariyay abu daawud iyo tirmidi baa ka wariyey rasuulku sal lay wasalam lacna almuxallila walmuxallala lah kan wax xallilaya ee ergiga ebel lasoo ergistay iyo kan wax loo xallilahayee naagta furay labadooduba waa lacnadan yihiin buu nabigu salawatu rabbi waslamu aleyh lacnada ilaahay labadaba ayaa ku dhacaysa oo lagu habaaray macnaha axaadiis badan baa kusoo aroortay culimmada jamaahiirtooda ku tegey nahyigaasi inuu taxriim yahay waana sidaas leanna marba hadduu lacnadi ku timaaday waa min kabaa'ir adunuub ma guntamayaa haddii uu guurku dhaco oo ninkan dambe kii hore uu xalaaloobideeda u kaadiya kan dambe guurkiisu ma ansaxaya waa mas'ale hadal badani ka taagan yahay waxaadna moodaa inay sawaab tahay inuusan xataa guurkiisu ansaxay leanna niyadiisu inuu wax guursado ma ahee waa nin la adeegsanayo oo qasab iyo niyo kala wata sidaana guur kuma yimaado shareecada islaamka marka la fiiriyo saas way macana nikaaxa muxalalkaasi ma banaana marka ayib nikaaxa kale ee uu isagana aan banaanayn waxa weeye ruuxu markuu xarman yahay nikaaxiisa xaj baa u xidhan ama cumra u xidhan ilaa uu xalaaloobo oo taxallulka hore uu xalaaloobo isagana guurku waa ka xaaraam waxaana laga qaadanaya xadiidkii cusmaan ibni cafaan fii saxiixi muslim nabigu wuxu ur sal ly slm laa yankixu lmuxrimu walaa yunkaxu walaa yaktub yani ruuxa xarman ma guursado loomana guuriyo ma guuriyo dheh ma guursado ma guuriyo looma guuriyo ma doono saas man ma dooni karo xataa bimujarad ma dooni karo haddii la siiyo ma aqbali karayo ayb ma guursan karayo ma guurin karayo haakada yani wax weya ma banaana inuu baail yahay nikaaxa noocaasi baa waxaa ku tegay maalik iyo shaafici iyo axmed iyo keyrkood baa ku tegey muxrimka xarmanee xaj iyo cumra u xidhan tahay guursigiis waktigaa uu guursado inuu xaaraam yahay bay ku tageen xadiidka daahirkiisaana laga qaadanaya nahyiga nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh ayb intaasoo dhan wuxuu yidhi waxadila waxaa kadib inoo sheegay addoonka guurkiisu waa bannaan yahay buuri uu haweeney xor a guursado waa bannaanta macnaha yani hadduu addoon yahay haweeney xora waa guursan karaa khilaaf kama jiro masalada iyada hadday iyadu raalli ku noqoto inay addoon guursato sayidkeeduna uu waxaan ujeedaa weligeeduna uu raalli ka noqdo isku raacaan way guursan kartaa haweentu iyadoo xor ah nin addoonay waa guursan karaa sida alla subxana watacala qur-aanka ku yidhi walacabdun mu'minun khayrun min mushrikin walaw acjabakum addoon mu'min ah inaad u guurisaan baa ka khayr badan inaad u guurisaan mushrik gaal ah gaalku haba idin cajabgeliye xoolihiisa iyo quruxdiisa iyo wixiisa haba idin cajabgeliye addoon mu'min ah ka fiican inaad u guurisaan saasa ka khayr badan marka wuu guursan karaa wax diidayana ma imaanin ayib waalcaksu laysa bijaa'izi lxidtaani wuxuu ka wadaa haddaynu nidhi addoonku haweeneyda xortaa waa guursan karaa cagsigeedu ma banaano oo cagsigu muxuu noqon karaa cagsigu waxa weeyaan ninka xorta i haweeney addoona ma guursan karo ninka xorta ee muslimka ah haweeney addoon a looma ogola in uu guursado saas way macanaha ayib allahuma hal nin baa loo ogolya ninka tabar u waayey haweeney haweenka xortaa inuu guursado kharashkoodii buu ka bixi waayey tabar ma hayo zinana waa isaga baqaya labadaa markii ay dhacdo addoonta markaa waa guursan karaya labadaa sharto hadii la helo weliba markaa lafteeda inuu is-ilaaliyaa fiican oo iska daayo guurkooda ayib sida ilahi subxana watacala qur-aanku yidhi waman lam yastatic minkum qawla an yankixa almuxsanaati almu'minaat famima malakat aymaanukum ciddii keli weyda oo tabar u weyda inuu guursado haweenka xorta ee mu'minaadka ah ha guursado kuwa addoommada ah ilaa ilaahay ka yidhaahdo dalika liman khashiya alcanata minkum yaa loo ogol yahay inuu addoommada guursado waa ninka ka baqaya zine isaga baqaya waxaa laga dambaysiiyey wa an tasbiruu khayrun lakum markaa lafteeda inaad sabirtaan ood iska adkaysataan baa ka fiican inaad addoon guursataan maxaa loo diidayaa addoon addoonta guursigeeda waxaa loo diidayaa ninku isaga oo xor ah hadduu addoon guursado nin kale leeyahay ilmaha uu dhalay waxaa yeelanaya sayidka saas way maanaa ilmihii baa wuxuu noqonayaa addoon noqonaya marka ilma aad dhashay meeshuu addoon ka noqon lahaa soo inaad iska adkaysato ma ood guntiga geytisato waxaad qabi lahayd inaad qabto ood iska adkaysato wa an tasbiru khayrun lakum marka yani waxa weya laakiin haddii labadaa la helo kuwii xortaana hadduu tabar u waayo isla markaana zino ka baqayo zinadaa ka adag inaad ilmo addoona dhasho waxaa ka daran zinadaa ka daran marka akhafu daran weyaane iska guurta addoonta si aad isugu ilaaliso maana saas oo zinada aad uga dhowrsato ayib kadib wuxuu yidhi addoonku waa guursan karaa baynu nidhi sooma addoonku waa guursan karaa laakiin goormu guursan karaa waa markii sayidkiisa uu u iidmo addoon aan sayidkiisa u iidmin waxba ma guursan karo leanna waa xoolo la leeyahay wa xoolahaaga ma tasarufi karo guur kuma tasarufi karo daac iyo shira kuma tasarufi karayo addoonka waa in sayidkiisu idmo oo ogolaado guurkiisa iyo guursigiisa maana waxaana laga qaadanaya xadiidka jaabir bin cabdillah cinda abi daawuud nabigu wuxu uhi sal lay slam ayuma cabdin tazawaja bigayri idni sayidihi fahuwa caahir buu nabi sal lay slam addoon kasta oo guursada sayidkiisii oon u idmin waa zani buu nabigu salawatu rabbi waslamu calayh fahuwa caahirun ay zani waay saas weyaan sidaa waxaa ku tagay jumhuur ahlilcilmi baa ku tagay iyagoo xadiidkaas cuskanaya saas wey macana uma annikaaxu biciddatin famuxaramun ciddadaas ay ka cidda tirsanayso haweenta la leeyahay intay ciddada tirsanayso lama guursan karo ciddadaasi ama ha ku timaado sabab xalaal ah ama sabab xaraan ha ku timaado ciddo zina ku timid hadday tahay ama ciddo nikaax ku timid ha noqoto marba hadday haweenaydu ciddo tirsanayso lama guurin karo meeshaana waxaa soo gelaya haweenka inta laga zinaystay uur kale caqdi iyo nikaax ma qabanayo cala saxiix waxaana kaga hadli doonaa darsigeena soo socda insha allahu tacala ayib uma kadib annikaaxu guurkii biciddatin fii ciddatin ciddo dhexdeed la guuriyo fa muxaramun mid la xarimay wey uma kadibna ashiaaru wey ashikaaru yani isdhaafsigii dumarka la isdhaafsanayay guurka noocaasa isagana waa xaaraam wa mutcatu lbutlaani mutcadii baailka ahayd mutcadii baatilka ahayd oo dumarka wakti laysla qabsanayey wax lagu heshiinayey markuu waktigu dhammaadana yani la kala tegay wa muxallalun nikaaxii laysla xalilayey nikaaxii muxallalka isagana ma banaana uma kadibna annikaaxu guurkii ayaa oo limuxrimin u sugnaaday weeye oo isagana ah xaramun limuxrimin mid xarman u sugnaaday wa jamiicuhaa dhammaantood intaasoo dhan bagiyun gardarro weeye oo min alcudwaani xadgudubka ka mid wa nikaaxu cabdin weeye may wa nikaaxu cabdin addoon guurkiisu jaa-izun waa bannaan yahay min xuratin uu haweeney xor ah guursado walcagsi sida taa cagsigeed oo nin xora inuu addoon guursadaa saasa cagsi ah laysa ma ahaanin bijaa-izi lxibsaani soo darintiisu miday bannaan tahay maaha yani la imaanshihiisu miday bannaan tahay ma aha laakiin lagu noqoye nikaaxulcabdi addoonka guursigiisa shartu xusuulihi nikaaxa xasilidiisa shardigiisu idnun idin wey idan wey idankaasoo lisayidihi addoonka sayidkiisa usugnaaday waa inuu sayidkiisu idmo bilaa rawaqaani yani waxa way dhinacya dayid la-aan waa kan soo mar rawaqaanka waynu soo marnay sooma dhowr goor baynu soo marnay baabun fii xuquuqi zawjayni labada isqabta xuquuqda ay leeyihiin buu baab yahay uma annisaau xuquuquhuna bikiswatin wakadaka infaaqun watarku hawaani walahu calayha xaqu taacatiha lahu waalwaylu in tarakathu kalhadbaani uma kadib buuhi annisaau dumarkii xuquuquhunna xaqyaalkooda ay raggooda ku leeyihiin bikiswatin marasho wey aradbax wey wakadaka waxaa la mid ah infaaqu nafaqayn diilid inuu diilo iyo watarku hawaani hawaan iyo dulli ka tegid yani dullaysi ka tegid yani karaamayn iyo wanaag wanaag kula dhaqmihu ka wada walahu isagii waxaa u sugnaaday ninka ahaa calayhaa korkeeda wuxuu ku leeyahay xaqu taacatihaa inay ateecdo oy ka dambaysay ka amar qaadato xaqiibay yuu ku leeyahay xaqaasoo lahu isaga usugnaaday waalweylu halaag ama aacatihaa adeecidiisa lahu isaga ay adeecdo waalweylu halaag ayaa u sugnaaday in iyadii way macnaha in tarakathu hadday ninkii ka tagto kalqadbaani sidii isagoo mid cadhaysan oo kale ah ayib xuquuqda ay dumarkii raggu isku leeyihiin maadaama noloshu ka dhaxayso oo gurigu ka dhaxeeyo ayaa shareecadu mid walba waxay u samaysay nidaam iyo xil iyo mas-uuliyad iyo xuquuq baa loo yeelay sida qur-aanka ilahi ku sheegay subxana wa tacala walahunna mil ladii calayhina bilmacruuf walirijaali calayhina daraj waxa lagu leeyahay mid la miday leeyihiin dumarka ragguna hal darajay la dheer yihiin waa darajada qawaamada wey iyo kala dambaynta ayib nabiguna salawatu rabbi wasalaamu calayhi xajatul wadaac khudbadii dheereed ee ummadda uu jeediyey waxaa ka mid ahaa inuu nabigu yuri sal lla alay waslam dumarkiina xuquuqbay idinku leeyihin idinkuna xuquuq baad ku leeyihin xuquuqdii buu raka nabigu wax ka sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh xuquuqdii marka wax yar buu ka taabtay wadaadkani oo wuxuu leeyahay xuquuqdooda waxaa ka mida dumarku ay xaq ku leeyihin raggooda waxa la yidhaahdo masruufka iyo marashada ayib waxaa laga qaadanayaa xadiidka tirmidi can camri bni axwas nabigu wuxu uri sal ly slam xaquuhunna calaykum an tuxsinuu ilayhina fii kiswatihina wa tacaamihina xaqa ay dumarkiinu idinku leeyihiin waxa weeye xaasaskiinu inaad wanaajisaan u samafashaan masruufka iyo marashada inaad ugu samafashaan bimacnaa inaad wanaajisaanoo si wanaagsan aada u gudataan waa xaq laydinku leeyahay w ayib ama masalada labaad ee uu ku daray tarka hawaaninta wuxuu ka wadaa bimacnaa inaan la ihaanaysanin oo haweentii aan xuquuqdeedii lagu tumanin oo wanaag lagula dhaqmo oo yani lagula dhaqmo xusnu lmucaashara sida ilahi quraan ku sheegay subxana wa tacaala wacaashiruuhunna bilmacruuf waxaad kula mucaamalootaan si wanaageeda la yaqaano dhaqan wanaagsan kula dhaqma saasaa rabbilahi subxana wa tacala waxaa laga qaadanayaa sidoo kaleeta xadiidka nabigu uri sal lay waslam xadiidka bukhari muslim ay soo saareen min xadiidi abi hurayra fain atacnakum falaa tabqu calayhina sabiila markaasaa nabigu wuxu uri sal lay waslam istawsuu binnisaai khayra ayib hadday dumarku idin yeelaan jid aad ku dulmidaan ha samaynin waa aayadda qur-aanka ah jid kale ha raadinina ay macnaa waxa wey hadday xaqoodii gudanayaan hadde jid lagu dulmiyo ma jiro markaas waa gardaro nabiguna sal lay slam wuxuu yihi dumarka wanaag u dardaarma wanaagna kula dhaqmaa waxaa kale uu yidhi ka idinku akhyaarsan waa ka idinku akhyaarsan dumarkooda la dhaqanka ay la dhaqmayaan aniguna waxaan ahay ka idinku khayr badan la dhaqanka dumarka iyo ehelkabuu rasuulku yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka khayriyada dadka yaa ragga ayaa lagu gartaa fii sunani abi daawuud buu nabigu sal lay waslam waxaa ku sugan min xadiidi qays ibni sacd inay nabigu sal lay wasalam ay raggii u soo dacwoodeen oo yidhaahdeen dumarkii waxoogaa marka nabigu wuxuu u ruqseeyey in la edbin karay dumar badanoo dacwaaba marka guriga nabigeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh markaasaa nabigu sal lay slam intuu saxaabada la hadlay baa wuxuu yihi ragga dumarkooda garaacayaay akhyaartiina ma aha buu nabigu sal lay slam rag akhyaara ma aha marka xusnu lmucaashara iyo inaan la ihaanaynin oo macnaha wax wanaag lagula dhaqmaayo xuquuqdooday ka mid yihiin ay leeyihiin intaasuu ka sheegay saddexda xaq uu sheegay xuquuqdu waa badan ama isagu xaqa uu iyaga ku leeyahay waxa weeye waa inay ka dambayso oy ka amar qaadato saas macana oo taaca xuquuqda ugu weyn bay ka mid tahay macana ayib waxaa laga qaadanaya xadiidka abu hurayra cinda tirmidi nabigu wuxu uri sal lay slam law kuntu amuran axadan an yasjuda liaxadin la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha haddaan cid uun amrayo inay cid u sujuuddo haweeneedaan amri lahaa inay ninkeeda u sujuuddo bimacnaa ilahay baa sujuudda iskale laakiin nabigu wuxuu tilmaamayaa xaqa ay uu ku leeyahay inta uu dhan yahay macna xadiidka abu hurayra fi saxiixayn baa sidoo kale kutusaya nabigu wuxu sal lay slam ida daca rajulu imra'atahu ila firaashihi ninku hadduu xaaskiisa u yeedho oo gogasha ugu yeedho si xaqii gogasha ay u gutaan oo fa abad an tajia ay diiddo inay u timaado fa baata qadbaana calayha oo uu baryo isaga oo u caraysan lacanatha almalaaikatu xataa tusbixa malaaigta ilahay baa lacnadaysa ilaa ay ka waabarisato xataa waabarkii haddii ay cadhadu sii jirto lacnadu waa sii soconaysa ilaa ay kasoo noqoto ama laga xaliyo oo xal ka yimaado macnaha ayib xuquuqda ay ku leedahay ninku ku leeyahay cunsurka ama qodobkaasuu ka tilmaamay iyaduna waa badan yahay xuquuqdu waa badan yihin laakiin aad buu isaga soo gaabiyey uma nisaau dumarkii xuquuquhunna xaqiiqiya xaqa xaqoodu bikiswatin buu ahaaday yani arabax iyo marashayn wakadalika waxaa la mida infaaqun baa la mida nafaqayn biilid in la biilo iyo wa tarku hawaanin ihaanayn yani ka tegitaankeeda in la ihaanayn marka kadalika ka hore waxaa lamida infaaqun baa lamida iyo wa tarku hawaanin ihaanaynka tegitaankeeda ixtiraam bay mudan yihiin in la ihaaneeyo ma aha way macnaha walahu waxaa u sugnaaday ninkii calayha haweeneyda korkeeda waxaa uu sugnaaday oo ku leeyahay xaqu taacatiha adeecideeda xaqiisa ayuu ku leeyahay lahu isaga ay adeecday ka dambayso leanna meeshii waxbaa la wadaagaya haddiiba bini aadamka laba ruuxoo ka mida shareecadu ay wax ka dhexaysiiso xaqa ka dhaxeeya waa inuu kala dambayn yeesho qas waana runtii shareecada islaamku waxay ka mid tahay waaqiciyadeeday ka mid tahay waaqicinimadeeday ka mid tahayo bini aadamka haddaan la kala dambaysiinin oo amar amarka aan lagu kala dambaynin oo waxa ka dhaxeeya aan lagu kala dambaynin wax sii soconayo ma baha saas maana ilaa nabigu salawatu rabbi wasalaamu aleyh uu yidhahdo saddexda safraysa amiir ha samaysteen oo salaadii amiir baa loogu sameeyey oo gurigii baa loo sameeyey maamul loo sameeyey oo hakada yani had- nadaam iyo kala dambayn baa laga maarmaan haddii kaleeto oo meeshii aan lagu kala dambaynin dee ma dhisnaanayo kownkan oo alla subxaana watacaala ku tilmaamay kownkan yuu alla ku tilmaamay haddii laba ilaah ay jiri lahaayeen kownku ma jireen waxa waa inuu kala dambayn jiro allah subxaana watacaala kownka nadaamsanaantiisa iyo habaysnaantiisa waxay daliil u tahay hal ilaah inuu maamulo hal meel in looga taliya kutusaysa haddii meelo kale kadiisan laga maamuli lahaa kownkani sidan uma hagaagsanaan umana nadaamsanaadeen saas macana waa laisku qabsan lahaa sooma waa laisku qabsan laha hadii laisku qabsan laha waa laisku dhici lahaa wahaakada sidii khusuumaadka iyo isku dhaca iyo muranka iyo loo yani xad loogu sameeyo shareecadu nidaamka mar walba loogu dadaalaya maanaa iyo kala dambaynta ayib walweylu halaag ayaa lahaa iyadoo usugnaaday wey halaag baa usugnaaday in tarakatu hadday ninkii ka tagto kalqadbaani sidii mid cadhaysan oo kale isagoo ah yani isagoo cadhaysan hadday ka tagto xadiidkii hadda macnaha aynu sheegayna fabaata qadbaana calayha lacanat almalaaika walaag halaag buu sheegay kaa baabun fi axkaami talaq dalaaqa axkaamkiisii ayuu baabu yahay إن الطلاق لواقع في لفظه أو شبهه معنية شرطان ليس الطلاق بواقع من هازل أو مخطئ بالكره والسكران لفظ الثلاث على الصحيح بطلقة لكن أتمت لبدعة الشيطان ووقوعه في الحمل أو طهر إذا ترك, إذا ترك الجماع به هما وصفان إن الطلاق طلاقي لواقع المدعى يوي في لفظه lafdigiisa alaaq hadii la isticmaalo fii lafdihi lafdigiisa dhexdiisa oo lafdu alaaq aw shibhihi ama lafdu alaaq wax shabaha macniyatin iyo lala qabo shartaani laba sharti wa lafdiguna waa inuu alaaq kutusayo niyana waa inay la socto laysa muusan ahanin aalaaqu alaaqi biwaaqicin mid dhacayo ma ahanin min haazilin mid ciyaaraya xaggii kaftamayo ciyaaraya xaggiisa alaaqiisa dhici maayo aw mukhtiin ama mid gafay oo ismoodsiiyey bilkurhi ku dhici maayo dhici maayo bilkurhi qasdid ku dhici maayo laysqastay wasakraani midka sarqaansanna dalaaqiisu dhici maayo lafdu halaati saddex dalqadood lafdigood cala saxiixi sida saxiixi bitalqatin ha dalqay ahaade saddexda haddaad israaciso hal dalqawa laakiin warkaa lagu noqoye atinta waadse dambaabtay libidcati shaydaani shaydaanka bidcadiisa darteed baad yaa u dambaabtay waxaan cusub ee shaydaanku ku geliyey yaa dambaabka keenay wa wuquucuhu dhicitaankiisa uu dalaaqi dhaco fi lxamli buu ahaaday uurka dhexdiisa aw amase duhrin ama duhri dhexdii buu ahaaday idaa goortii taraka uu ka tago aljimaaca galmadii bihi ay fiihi duhriga dhexdiisa ugu galmoodo humaa labadoodaasi xamliga iyo duhriga aan loogu galmoonin humaa labadoodu wasfaani labood sifo wa waa laba tilmaamood wey macna dalaaqu waa dhacaya dalaaqu waa shay ilahay jideeyey subxaana wa tacaala oo labadii ruux ee noloshu ka dhexaysay hadday noloshii sii wada wadan waayaan inay markaasi xal noqoto wain yatafaraqa yugni illaahu kulla min sacatihi mid walba marka goonidiisa inuu waxu raadsado saas mana ila ilahi subxana watacala sideedaba arwaaxdan ilahay baa abuuray arwaaxdan sida nabigu ku sheegay sal lay sl alrwaaxu junuudun mujallada arwaaxdu waa sidii ciidamo oo kale famaa tacaarafa minha talaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf qaarna markaba waa heshiinayaanoo waa isla qabsanayaan qaarna markaba waa kala boodaya marka alla subxaana watacaala wuxuu u sameeyey nidaam baa loo sameeyey xariggii shalay la wada xidhay lagu furi karayo si loo kala nasto saas macnaha ayib alaaqu marka lafdu alaaq haddii la isticmaalona waa dhacaya haddii alfaad kale oo ku macno a la isticmaalona waa dhacaya mana oo muxuu noqon karaa maalan lafdu alaaq markaad isticmaalayso anti aaliq oo kale wa waad furan tahay oo kale ama allaqtuki waan ku furay oo kaleeto wuxuu shardi ka dhigayaa xataa lafdiga markaad isticmaalayso inay niyo iyo ay jirto casiimo qasad inaad u qasado inaad wax furto ayib laakiin labadaasi hadday kulmaan khilaaf kama joogo inay dalqadu dhacayso ruuxuna u qasto lafdigii alfaadii wax lagu furi jirayna uu isticmaalo waxaa la mida alfaadda wax lagu furi karayo lafdu dalaaq iyo alfaad kaloo la mida xagga carabiyada sida matalan saraxtuki oo kale saraxtuki ayib iyo lafd lfiraaq oo kaleeto faaraqtuki oo kale lafd tasriix iyo lafd lfiraaq iyo kulli qur-aankay kusoo arooreen marka waa alfaad loo isticmaalo furitaanka loo isticmaalo axaadiista nabiga sal lay sl waxaa kusoo aroortay oo kale maalan anxiki biahliki reerkiinii aad haddii niyadii ay la socoto oo marka hab sidaa uu leeyahay uu furitaan ula jeedo furitaanka waa dhacay adiga hadda isagu saas isaga dudubaye laakiin sida kutubta fiqhiga caanka ku ah alfaada waxay u kala qaadaan alfaada furitaanka alfaad sariix ku ah furitaanka oo ku cad oo luqada carabiga loo isticmaalo iyo alfaad kinaaye ah oo markaba aan laga fahmaynin furitaan alfaada sariixa ah ee ku cad furitaanka sida alaaq iyo firaaq iyo isku khilaafeen lafteede iyaga waxay qabaan niyo looma baahnay marba hadduu ku dhawaaqo furitaanka waa dhacaya alfaada aan ku caddayn furitaanka sida reerkii miiaad oo kaleeto waad fasaxan tahay oo kaleeto yani waa alfaad aan ku caddayn reerka reerkii miiaad bimacnaa maalmo la sii joogna waa dhici karta oo kadib soo noqo waad furan tahayna waa dhici karta waad fasaxan tahay waad tegi kartaa way noqon karta waad furan tahayna waa noqon karta alfaada noocaas oo kale kinaayaad bay yidhahdaanoo waxay fuqahadu u badan yihiin haddii niyadiisa hadalkaa markuu ku hadlayo furitaan ula jeedana furitaanku waa dhacay hadduusan niyo dalaaq ula jeedinna markaasi macnihii kale ula jeedo ayay ku soconaysaa dalaaqina ma dhacayo ayib wadaadka laakiin si kalu isagu hadalka u dhigayaa kadib wuxuyna yidhi dalaaqa iyo furitaanku haddii ruuxa wax furayaayo uu yahay mid ciyaaraya ama kaftamaya furitaankiisu ma dhacayo yani nin u qasdi maaha inuu wax furo laakiin wuu ku ciyaaraya waan ku furay waa iska ciyaaraya furitaan lama jeedo waa kaftamaya dhabka ma aha furitaanka ninka noocaasa ka dhacay wuxuu leeyahay ma dhacayo leanna niya meeshii ka maqan ayib wuxuuna leeyahay xadiid masalada kusoo aroray buu daciifinaya oo leeyahay waa daciif laakiin sida loo badan yahay aadna mooda inay sawaabka tahay ni ruuxa ama ha kaftamo ama ha ciyaaro ama dhab ha ka ahaato hadduuba nikaaxa ku dhawaaqo isagoo miyirkiisu joogo waa furan tahay haweynta xadiidka uu daciifiyena markii laysuu ururiyo shawaahidiisa iyo isaga xadiidku xasan buu gaadhaya waa xadiidka odhanaya alaatun hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun saddex arrimood ciyaartooduna waa dhab dhabtooduna waa dhab waa guurka furitaanka iyo xoraynta haddii aad adoo ciyaaraya ku dhawaaqdo waa dhab ciyaar ma gasho way maana ciyaar ma gasho abu daawuud baa soo saaray xadiidkuna shawaahid buu leeyahay waxaana ka mid ah xadiid kaleeto uu dib ka sheegay uu leeyahay shaahid ma galayo yani alaatun laa yulcabu bihina saddex laguma ciyaaro bimacnaa haddaan lagu ciyaarin haddaad ku ciyaarto waxay noqonayaan dhab oo kale noqonayaan marka xadiidtaas urura marka lasu ururiyo xasan bay noqonayaan waxaana saxiixiyey ibnu jaruud xaakim tirmidi baa taxsiiniyey khataabi baa taxsiiniyey xaafid ibn xajar baa taxsiiniyey akhiiranna sheikh albani caleh raxmatullahi baa taxsiiniyey xadiidkaas alaatun jidduhuna jiddun wahazluhuna jiddun xadiidku mar hadduu sugnaado haazilka ciyaaraya ama kaftamaya furitaankiisu waa furitaan ayib taasi waa mid midka labaadi waxa weye waa mukhtia ruuxa gafay ruuxa gafay oo ismoodsiis hadalka u yidhi bimacnaa mukhtia waxaa la yidhahda waxbaad rabtay inaad ku hadasho waxaan qalbigaaga ku jirinoodan u jeedin buu carabkii kaa qaatay ardaa kaa haday kumaadan tala gashanayn inaad furitaan ku dhawaaqo markaasuu yani waxway kaa soo baxay si kalaad ula jeeday ma furmayso furitaanna ma dhaqayo leanna waxay soo gelaysaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhta'naa rufica can ummatii alkhata'u walnisyaanu wama stukiru calayh xaadiistaad soo gelaysaa ruuxa ismoodsiisku ku dhacay ee yani talagal la-aan uu arrintu uga soo baxday furitaanku ma dhacayo furitaankiisu ma dhacayo waxaa kaleeto isagana aan furitaankiisu dhacayn mukraha la qasbay qasab ku furbayd xaaskaaga ha inta madalan waxa weye hub lagula dul yimid ama yani naftaadaad u yaabtay in lagu dilo indha ku soo gaadho waad baqday bishuruutihi haddaad intaad baqdo lagu qasbo aad tidhaahdo waan furay markaas naftaadana aad ku faksanayso markaasi furitaankaasi ma dhacayo wmastukrihu alayhi xadiidkan hadda sheegayna baa isagana yani yaa kutusay waxaa kaloo isagana mid yani isan nikaaxiisu usan yani furitaankiisu usan dhacaynin sakraanka asakraan waxa weeyaan waa yani ninka ruuxa sarqaansan majnuunka waalan iyo sakraanka iyo mactuuha nacafka ee waxbaba kala garanaynin kuwaasoo dhan lianna qasad ma leh ruux markuu sartaansan yahay waxuma qasti karo niyad ma leh wuu iska wuu iska handadhacayaayo wuxuu iskaga hadlayaa oo waxa weeyaan maaragtay maba laba qasad ma leh culimada qaarkood baa waxay leeyahay ha lagu ganaaxo ha lagu ciqaabo maadaama uu isagu isarqaamiyey oo caqligiisii isagu kas u tagsiiyey majnuunkao kale ayaan lagala mid dhigine aan ku ganaaxno oon dhahno waa kaa furanta lagu ciqaabo yaan loo cudurdaana laakiin sababka waxaad wadaa in uu uusan dhacaynin dalaaqiisu dhacaynin imaam axmed ayaa sidaa ku tagay waa qowl lishaafici culimo badanna saasay qabaan ayib masalada kadib wuxuu inoo sheegay ninku hadduu saddex dalqadood oo wada socdo uu xaaskiisa ku furo hal dalqad baa laga soo qaadaya bimacnaa inuu yidhaahdo o kaleeto saddexdii baad ku furanta saddexdii baad ku furanta ayib oo hal mar ah hal dalqad bay noqonaysaa saddexdii ma noqonayso hal dalqad baa loo xisaabinaya waxaa macnaha kutusaya xadiidka saxiix muslim ku yaala min xadiid ibni cabaas abusaxbaan ninka la yidhahda ba cabdullahi ibni cabaas wuxuu ku yidhi alam taclam ana alaaaa kanat tujcalu waaxidata cala cahdi rasuuli llahi sal lay slam wa abi bakrin wa sadran min khilaafati cumar ibni cabaasna sooma ogid buuri saddexda dalqadood in hal mid laga dhigi jiray waktigii rasuulka sal lay waslam iyo waktigii abubakar ummadda u talinayey iyo waktigii cumar u talinayay weliba qaybkiisii hore intaaba in dalqadaha saddexdii hal laga dhigi jiray ibni cabaasna sooma ogid buu ku yidhi markaasaa ibni cabas wuxu uhi nacam ha waan ogahay saasay ahaan jirtay xadiidkan saxiix muslimku ku yaalla ayib saxiix muslimku ku yaalla in saddexda dalqadood waktigii nebiga hal dalqad laga soo qaadi jiray abubakr sidiiq muddadii ummadda uu xilka u hayay sidoo kale ahayd cumar bnu khataab sidoo kale ahayd xilli dambe oo ka mida khalaafadiisii qaybteedii dambe ayuu cumar dadkiibaa waxay badiyeen dalqadaha saddexdaa israacinto cumar markaasuu ku ijtihaaday oo ku ciqaabay dadka si ay arrintan u joojiyaan saddex ninkii yidhahda saddexduba waa ka furan tahay marka waa ijtihaadda cumar waxaase ka horreeyey ijtihaadda cumar oo sadrigii hore ah waxaa ka horreeyey ijtihaadu abibakrin baa ka horreeyey oo nas cuskan waxaa ka horreeyey nebi maxamed salawatu rabbi wasalam aleyh iyo taqriirkiisa iyo xaaladiisay ahaan jirta khaliifku marka wuxuu leeyahay ijtihaadaad sidoodaba uu lahaan jiray baa jira oo maadaama uu yani mulham ahaa muxdatna uu ahaayo muxada ahaa yani uu ijtihaadaad buu lahaan jiray ijtihaadaadkii cumar bay ka mid tahay laakiin masalada nas ahaan marka la yidhahdo saddex dalqadood inay israacaan nas ma leh nasku wuxuu ku yimid saddex dalqadood hadii la hal dalqad inay tahay qur-aanka daahirkiisaana taas daayidinaya laftiisu oo daahirka qur-aanka ilahi wuxuu yidhi aalaaqu maratan aalaaqu asha ku jirtaayo waa cahdiya waxayna ka hadlaysaa alaaqii aayadaha hore ay ka soo warramayeen oo ah alaaqii rajciga ahaa ee haweeneyda marka la furo lagu noqon karay alaaqa lagu noqon karo dumarka haddaad furto aad soo ceshan karto waa laba mar bu alla subxana wa tacala dalqada saddexaad dib bay aayaduhu ka sheegi doonaan oo dalqada haweenaydu ay baa-inada ku noqonayso dib bay aayaduhu ka tilmaami doonaan laakiin labada dalqadood ee rajciyada ah waa laba goor midda saddexaadna dib bay ka imaanaysaa ayib u fiirsa marka tacbiirka qur-aanka u fiirsa aalaaqu marataani baa layidhi laakiin lama dhihin aalaaqu alqataani lama dhihin aalaaqu alqataani iyo aalaaqu marataani farqi baa udhexeeya haddii lagu yidhaahdo shaygan laba goordhe laba goordhe oo tidhaahdo waan idhi laba goor maala waxaan ku idhi subxaan allah qul subxaana allahi maratayn maxaan kaa rabaa inaad tidhahdo subxaan allah subxaan allah amarkii markaa waad qaadata laakiin haddaad tidhaahdo meeshaan ku idhi subxaan allahi laba goordhe haddaad tidhaahdo subxaana allah maratayni amarkii ma fuliso mise maad fuli maad fuli misaal kale soddon iyo saddex goor tasbiixsadaa layidhi salaada markaad ka baxda soddon iyo saddex goorna takbiirsada soddon iyo saddex goorna taxmiidsada haddaan idhaahdo subxaana allah alaaa wa alaatiin alxamdu lilah alaaa wa alaatiin allahu akbar alaaa wa alaatiin wixii la ii dira ma qabto mise ma qabanin maana qabanin soo ma maanan qabanin leanna waxaa la doonayaa inaad soddon iyo saddex goor oo mid walba midda kale gooni ka tahay inaad tidhahdo sooma qur-aanku marka wuxuu yidhi atalaaqu marataani xaqiiqo wuxuu ku yahay waan ku furay oo mar ah iyo waan ku furay oo mar kale ah sooma laakiin haddaad tidhaahdo waan ku furay laba goor atalaaqu marataani ma tahay maya mala tahay qur-aanka daahirkiisu wuxuu tilmaamayaa inaynan dalqaduhu israaci karaynin saddex baan kugu furay iyo toban baan kugu furay iyo labaan kugu furay qur-aanka daahirkiisu wuxuu tilmaamayaa inaynan dalqaduhu qaabka isu baxay ee ay tahay mar bacda mara mara bacda mara luqada carabiga fasiixa ee saxiixa ah ee axaadiista nebiga iyo yani qur-aanka waa tilmaamayaan midda iyadaa haddii qur-aanka daahirkiisi sidaa yahay xadiidka saabitkae saxiix muslim ku yaalla ee waktigii nebiga iyo xilligii abubakr sidiiq iyo xilligii cumar qaybtiisii horena ay macnaha tilmaamayaan sidaasay marka masaladu ku xoog badantay amaa ijtihaadka cumar uu sameeyey kadibna ay ku raaceen culimmada qaarkood oo afarta madhabood ay a'imadoodu ka mid yihiin waa ijtihaad khaliifa min khulafaa'i lmuslimiin alkhaliifatu arashid laakiin nas baa meesha yaalla ibnuqayim wuxuu leeyahy caley raxmatullah waa lagu ijtihaadi karaa haddii ay timaado xaaladii cumar uu ku ijtihaaday oo kaleeto waa lagu ijtihaadi karaa dadka waa lagu ilzaamin karaa saddex dalqabood baan israacaya ijtihaad bay ahayd sidii maalan khamradoo kaleba ugu ijtihaad khamrada xaddeedaba soo sideetan muusan ku ijtihaad nas male isla ijtihaada waay marka ijtihaad alkhaliifa way laakiin nasku xaggu jira mas'alada sida wadaadada qaarkood u sawireenna masale ijmaaca ma ah qaarkood baa markay masalada ay ka niqaashayaan kutubta qaarkood fiqiga markaad ku arag baa wuxuu ku leeyahay ijmaacu lmuslimiin wa bal waxaad uga dhow ijmaaca masalada kale ijmac uga dhow maxay waktigii nebi maxamed oo dhan lama aqoonin waxaan qaarka ahayd abubakar waktigiisiiyo saxaabadu ugu badnaayeen taa un baa la yaqaana cumar sadrigii khilaafadiisa taa un baa la yaqaana ijmaacu taasuu ku horreeyey amaa tan dambe ee cumar ijtihaadkiisa ah cumar markiiba dad baa ku khilaafay ilaa yawmiga haadana khilaafkeedu waa taaganya ninkii ijmac sheegtana waxba muusan sheegin yaa imaa inuusan ogeynba masalada uusan ka warhayninba xaqiiqadeeda iyo sida laysugu khilaafay yaa imaa inuu yahay nin dadka qow ka tuurahay oo cilmiga ka bansheegaya labadaa mid waa ama masaladu ijmac ma jiro sidaas daraaddeed baa imaam axmed caley raxmatullah wuxuu yidhi ninkii ijmac sheegta been buu sheegay wadaadaad aragta ijmac aan jirin ku hoos gabanaya bimacnaa waxa weeyaan ama aqoon daraa u geysay ama dadku doonaya inuu khaldo masaladu masaa'il ijmac ka mid ma aha mar haddayna masail ijmac ka mid ahaynna waxa weeyaan adiladeeda markaa la aadaya maa saasay marka uxoog badan tahay masalada la yidhahdo talaaqu talaaq isma raacdo markiiba hal dalqad baa dhacay waxaa kaleeto iyadana baraarujin mudan wuxuuna yidhi laakin atimta libidcati shaytaan waa dambaabtay saddex dalqadood baad ku furantahay xaaskaaga haddaad ku tidhaahdo hal dalqad waay sida daahirka qur-aankuna faa'iidaynayo axaadiista nebiga saxiixaana faa'idaynayso ayib laakiin hal dalqad ha ahaatee haddana dembiilaa tahay oo toobad baa lagaaga baahaya limaada lianna allah subxaana wa tacaala uma jidaynin ummadda inay saddex dalqadood israaciyaan dalqadahan saddexdaana waxaa loogu talagalay inay kala dambeeyaan saddexda aad tidhi waa khalad waana dembi waa khalad waana dembi waa inaad dooba keento dumarka waxaa la doonayaa markaad furaysaan inaa hal dalqada ku furto haddaad saddex dhadi haddaad laba dhahdiiyo haddaad boqol dhahdaba furitaan waa furitaan ciddaday tirtana waa tirtana waa ciddadii marka hal dalqada ku fur iska sug inaad isbedeshaa dhici kartay lacala allaha yuxditu bacda dalika amran jaanis qaado jaanis qaado iska sug markay ciddadeedu soo dhawaato hadday wax iska kaa bedelaan adoon ninna ka raadsanin reerna u doonanin laba ninoo markhaatiya intaad u samaysay rajactu sooma haddana markale hadduu wax kugu bixiye yimaado dalqad kale haddana rid jaaniskaaga qaado iska miyirso iska tasho markay soo dhawaato haddii isbedel kugu yimaado adoon meel fog aadinba rajacdu dhe markhaatina u samay soo ma fududa mar saddexaad hadday timaado laakiin jaanisku waa dhammaad laakiin haddii aad markii ugu horraysayba saddexda istiracdood kudaatiro saddexdii iyo futadurabaad ku furan barrinta waa inaad wadaad u timaado tiraado bal sheekhow qiil raadi wadaadadii shaaficiyadu qiil ku waaye haddii qiil lagu waayana maxaad samaynaysa waa inaad markaa maxallal raadso maxallal sooma oo lacnadi kugu dhacdo ood mid kalena lacnad ku rido ood haweenaydaadina balaayo ku rido intaasoo dhan maxaa keenay shareecadu waxay qorshaysay oo kala tartiibisay baad boobtay soma wax kala dambaysiiso waxba isxanaajidin ana isdhibine tartiibso waxaaga kala dambaysiiso macna kala hambayso saasa la doonaya shareecadu saasay ugu talgashay lacala allaha yuxditu bacda dalika amran arrinkaasi isbedel baa ku imaan karaa laleeyahy waad isbedeli kartaa sidaas macna ayib cabdullahi bn cabbaas radi allahu canhu kama fi sunani abi daawuud cabdullahi bn cabbaas baa nin baa u yimid asarka mujaahid baa ka warinaya markaasaa wuxuu ku yidhi xaaskaygii saddex baan ku furay ibn cabdullahi waxaa laii raadiyo buui cabdullahi markaasaa wuxuu yidhi yanطaliqu axadukum fayarkab alxumuuqa buui midkiin wuu tegayaa buui markaasuu nacasnimo samaynayaa buui markaasuu ii imaanayaa wuxuu le ya bna cabbaas ya bna cabbaas ibna cabbaas bal wax raadi wax raadi bule wuxuu yidhi ilahay haddaad ka baqi lahay xal baan kuu heli lahaa bui leanna ilahay baa wuxuu yihi waman yattaqi illaaha yajcal lahu mahrajan wuxuu yidhi ilaahay ma aadan ka baqin sidaas daraaddeed wax makraj ah kugu hayo bui wuxuu daba dhigay cafayta rabbaka wabaanat minka imra'atuka buu ku yidhi rabbigaana waa caabsiday oo saddexda aad raacisay cisyaan iyo dembi waay midda labaadna naagtaadua waa kaa furantay oo kaaga dhammaatay ibn cabbaas ibn cabbaas ma soconays qiil wax la yidhahdo ma raadinaye kacabaa khaldamay middan waa kaaga dhamaatay kac iska tag bu ku yidhi cabdullahi bn cabbaas radiallah canhu marka yani ijtihaadaadkiisii bay ka mid ahayd marna sidanuu fatwoon jirin marna sidanuu fatwoon jirin muhimaddu marka waxa weeyaan cisyaan waay waa dembi waa mukhaalafatu shaaric ah qur-aankii iyo sunnadii daahirkoodii baad khilaaftay mar haddaad khilaaftayna waxa weeyaan waa inaad toobad keento way macana kadib wuxuu inoo sheegay sheekhu wuxuu inoo sheegay wawuquucuhu fi lxamli aw tuhrin ida taraka aljimaaca bihi huma wasfani bimacna waxa weeyaan dalaaqu wuxuu dhacaa dalaaqu laba goor buu dumarka ku dhacaa bimacnaa dalaaqu wuxuu u qaybsadaa mid sunni ah oo shareecada waafaqsan iyo mid bidci ah oo shareecada khilaafsan dalaaqa haweenayda markaad furaysa hadday uur leedahay ama ay ku jirto baahirnimo aadan ku aragoodan ugu galmoonin labadaa xaaladood haddaad ku furto dalaaqaasi sunni baa la yidhaahdaa shareecaduna waafaqsan haddaad ku furto iyadoo caadale ama aad ku furto duhri aad ugu galmootay uurna ayna lahayn labadaa goorna waxa weeye dalaaqaasi waa bidci waxaa dalaaq bidciga soo gelaya saddexdood israacisana waa dalaaq bidciya xaaladaha iyada dalaaq bidciya la yidhaahdaa maxaa yeelay sunnadii nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh ayuu khilaafay ayib waxaa laga qaadanaya arrinta iyada aayadda qur'anka alla subxana wa tacala idaa dallaqtum nnisaaa fatalliquuhunna liciddatihinna dumarka markaad furaysaan waktiga ciddadoodu soo qaabilsan tahay fura ciddadeedu waxay soo qaabilsan tahay mar ay dhiig ka qabaysatay oo isdaahirisay intay dhiigga ka qabaysatayna aydan kulmin baad ku furaysaa hadday uur leedahay oo uurkeedu cad yahayna iyadana waad ku furi kartaa laakiin hadday caado leedahay ama intay ka qabaysatay aada is aragteen labadaa goor ma furi kartid waana xaaraam shareecadana waa khilaafsanta ayib sidaa waxaa kutusaya xadiidka nabiga salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka cabdullahi bni cumar fi saxiix muslim wagayrihi xaaskiisii ayuu furay xaaskiisii buu furay iyadoo caado qabta cumar baa nabiga u tagay oo u sheegay oo yidhi wiilkaygii xaaskiibuu furay iyadoo caado qabta nabigu wuxuu ku yidhi sal alay waslam amar oo ha soo ceshado kadibna ha furo uma liyualliqha idaa tahurat aw wahiya xaamil kadibna markay ka qabaysato isdaahiriso ha furo intuusan arkin wa ama iyadoo uur le ha furo hadday uur leedahay marka haddaad is aragteen xataa mushkila male idinkoo is aragteen marba hadday uur leedahay kulli laxwaal waa la furi karaa laakiin haddayna uur lahayn waa inaad la sugto iyadoo caadadii ka qabaysatay oo aydaan is aydaan is arkin intay caadada ka qabaysatay haddaad aragtay ood la kulantay muddada ay caadada ka qabaysatay kadib waa inaad la sugto haddana caado kale iyo ka qabaysi dambe markaa dambe ad furi karta markaa dambe duhriga ayna weli adan ku arkin ood ugu galmoonin ayaad ku furi karaysaa way macana ayib nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiiska taa kutusaysa laakiin labadaa gooraynu nidhi dalaaqu waa bidci oo shareecadu khilaafsan yahay haba khaldanaado laakiin sida sawaabka ah waa dhacayaa oo dalqadii waa dhacaysa ayagoo caado qabtaa furtay dembiilaa tahay oo ismiga deli baad ku dhacday dalqadiina waa dhacaysa tawbad baa lagaaga bahaya ayib inaad soo ceshatana waa loo baahan yahay si aad dalaaqii sunniga ahayd ugu furto nabigu siduu amray salawatu rabbi wasalaamu caleyh kadalika duhri aada ugu galmootay haddaad ku furto haba khilaafsanaato sharciga laakiin dalqadii waa dhacaysa cala sawaab leanna waxaa kutusaya cabdullaahi bni cumar nebigu markuu yidhi soo cesho reerkii ha soo ceshado ee uu soo ceshaday furitaankii uu xaydka iyo caadada dhexdeeda xaaskiisa ku furay hal dalqad baa loo xisaabiyey yani duruqda saxiixda ah waxay sugaysaa cabdullaahi bni cumar hal dalqada inay kaga tagtay halkaas marka dalaaq waa dhacaya laakiin macal ismi wey macna sidaasayna jamaahiir ahlicilm qabaan culimada badankood sida ayay qabaan ayib wuxuu yidhi marka ina alaaqa alaaqii iyo furitaankii lawaaticun mid dhacayo wey fii lafdihi lafdigiisa dhexdiisu ku dhacaya lafdigiisa ayuu ku dhacaya aw shibhihi ama lafdigaa wax u eg buu ku dhacaya waa alfaati kala maca niyatin niyo lama qabo shartaani humaa labadooda shartaani laba shardi wa oo lafdiga iyo niyada labadooda laysa macan lafdiga wuxuu uleeyahay bimacnaa haddaad niyeysato furitaanka oodan carabka kaga dhawaaqin furitaan maaha haddaad qalbiga ku qabsato xaaskaaga aad fursid laakiin aadan carab kaga dhawaaqin furitaan maaha saas man waa in qasab carabku aad kaga dhawaaqo niyana waa inay jirto laysa macan alalaaqu fuuritaankii biwaaqicin mid dhacayo min haazilin mid ciyaaraya oo kaftamaya ka mid ka dhacaya muusan ahanin aw mukhtiin mid gafaya mid gafsan oo smoodsiis ku dhacay bilkurhi qasab mid ku dhacayo ma ahanin dalaaqi wasakraani kii sarqaansanaana dalaaqiisu mid dhacayo ma ahan lafdu talaati saddexda dalqadood lafdigoodu cala saxiixi sida saxiixi bidalqatin hal dalqada bay ahaadeen hal dalqad ah bay noqonayaanoo laga soo qaadayaa ayib laakiin lagusa noqoyo atimta culimo badan baa ku tagtay sidaas saas maana yani taabiciinta rag ka mid a cataa iyo jaabir ibnu zayd iyo culimada reer andulus rag kamid ibnu wadaac iyo madhabka daahiriyada iyo culimaa jirta yani qabta maantana taqriiban maxkamadaha sharciga ee caalam islaami intiisa badan ka ka taliya mas'alada dalaaqu salaat marka la yidhahdo waxaa lagu dhaqmaa in hal dalqad laga dhigo masladu marka waa masle mashhuura baxsi aada u qiimo badan waxaa ku leh oo ka qoray axmed shaakir ninkii muxadidka ahaa ayaa baxsi aada u qiimo badan ka qoray ayib laakiin atinta waad soo dambaabtay libidcati shaytaani shaydaanka bidcadiisa darteed baa loo dambaabtay wa wuquucuhu dalaaqa dhicitaankiisa fi lxamli uurka dhexdiisa uu dhaco ow amase duhurin ama duhri dhexdii uu dhaco idaa goortii taraka uu ka tago ninkii aljimaaca galmo uu xaaska u galmoodo bihi duhriga dhexdiisa ugu galmoodo yani wawuquucuhu dhedhicitaankiisa uu nikaax uu dalaaqu dhaco filxamli buu ahaaday uurka dhexdiisa haweeney marka uur leeda aw tuhrin ama markay daahir tahay idaa goortii taraka uu ka tago aljimaaca galmo bihi ay fiihi duhriga dhexdiisa ugu galmoodo halkaas maxaan ka fahmaynaa hadduu duhriga ugu galmooday kuma furi karo saas maana humaa labadoodu xamliga iyo duhrigu labadoodu wasfaani laba sifa wa laba wasfi wey maana baabun fii aqsaami alaaqi dalaaqa qaybihiisa ayuu baabu yahay أقسامه الرجعي أيضا بائن الأول الرجعي خذ ببياني في الطلقة الأولى وثانية أجز لرجوعها في عدة بأماني إن تمضي عدتها يصح رجوعها لكن بعقد مبتدئ الحثيان حدثان بعد الثلاث طلاقها بانت به لا عود إلا بعد زوج ثاني ويجوز تأخير ويجوز تخيير النساء وواجب في رجعة أن يشهد العدلان aqsaamuhu balaaqa iyo furitaanka qaybihiisu arrajciyu weeye rajci nooc ka mida waa rajci aydan lagu noqoye baa-inu weeye waa labadaa qaybood balaaq labadaas u qaybsamaa rajci iyo baa-in alawalu midka hore alrajciyu ee rajciga ah khud qaado bibayaanin caddayn qaado fi dalqati luulaa dalqada hore waaniyatin iyo midda dambe fi dalqati luulaa dalqada hore iyo wahaaniyatin midda danlabaad ajiz bane lirujuucihaa haweenayda ku noqoshadeeda fii ciddatin ciddo dhexdeeda lagu noqdo biamaanin maca amaanin ammaan lala qabo mana in tamdi hadday tagto ciddatuhaa ciddadeedu hadday dhammaato yasixu waxaa asaxaya rujuucuhaa ku noqoshadeeda laakiin bicaqdin baa loogu noqonayaa caqdi mubtadi'i lxidhaani soo darintiisa la bilaabay mid yani samayntiisu bilow ay tahay oo hadda cusub bacda alaai saddexdii dalqadood gadaashooda dalaaquhaa dalaaqeedii baanat way go'day bihi isagay ku go'day waa dalaaq ay ku go'day oo dhammaaday laa cawda noqosho ma jirto markaa kadib ilaa bacda zawjin zawj gadaashiisii mooye zawjkaas oo aanin labaad wayajuuzu waxaa ballanta takhyiiru nisaai dumarka khiyaargelintooda wawaajibun waana waajib waxaa waajib ah fii rajcatin ku noqoshada dhexeeda waxaa waajiba an yashhada inay markhaati furaan alcadlaani laba nin oo caadil ah nikaaxa dalaaqa iyo furitaanku laba nooc wey mid waxaa la yidhahdaa aalaaqu rajci baa la yidhahdaa midna waxay aalaaqu lbaain alaaqa rajciga waxa la yidhahdaa waa alaaqa markaad haweenayda furto intay ciddada ku jirto aad soo ceshan karto adoo ninna u marin weligeedii weydiisanin iyadoo ayna raalli ku noqonin xaq aad u leedahay inaad soo ceshato ka waxaa la yidhahdaa aalaaqu rajci baa la yidhahda waa midka ilahi subxana wa tacala qur-aan ku sheegay ee uu yidhi wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalik raggooda u xaqnimo leh soo ceshigood fii dalika intay ciddada rajciyada ku jiraan iyagaa u xaqnimo leh baa la yidhi bimacnaa ma soo faragelin karo weligeedu ayada xataa sidaas raajixa intay ciddatu rajciya ku jirto soo ceshigeeda inay raalli ku noqoto fa laazima waa xaq uu ninku leeyahay sida qur-aanka ilahi subxana wa taala uu sheegay ayib taa marka waxa la yidhahdaa aalaaqu rajci baa la yidhahda aalaaqu rajcigu wuxuu noqonayaa dalqada koowaad markaad ku furto dalaaqii rajcigaa bay yani waxay ku jirtaa dalaaqii rajcigaa weeyaanoo cidday gelaysaa intay ciddadaa ku jirta waa soo ceshan karta dalqada labaadna waa sidoo kale dalaaqa aad furtay dalaaq rajciga waa nooca labaad ee dalaaqu waa dalaaqa baa-inka ah oo haweenaydu ay ninka ka go-ayso dalaaqaasi wuxuu ku imaanayaa dalqada saddexaad dalqada saddexaad markii lagu furo khalaas waa baa-in markaasi way ka go'day way ka fogaatay way uga dhammaatay wabilahi tawfiiq saas mana wuxuuna yidhi marka aqsaamuhu rajciyu aydun ba aydan baa-inun waa labadaad nooc wey rajciga qaada buu ku yidhi dalqada hore iyo dalqada labaad waxaad banaysaa in haweenayda lagu noqon karo intay ciddada ku jirto fii ciddati saas maana in lagu noqon karayo oo ninkeeda ku noqon karayo ayib allah subxana wa tacala siduu qur-aan ku sheegay ya ayuha nabiyu idaa طallaqtum الnisaءa faطalliquuhuna liciddatihinna waaxsu lcidda ciddada koobaa la yidhi tiriya iyana idinka fakan xilliga la furay ila waxaa ku xidhan axkaam baa ku xidhan saas w xilliga la furay hadday bilo ku cidda tirsatan sinama doontana waktigii la furay baa loo baahanaya si tirada loo ogaan soo ma haddii yani ay caado iyo dhiig ku cidda tirsanaysana waktigii la furay baa mar walba loo baahanay marka ciddada kooba le ciddada ina idinka fakana ayib intay marka ciddada ku jirto wuu soo ceshan karaa laakiin hadday ciddada ka baxdo hal dalqad baa lagu furay faruhu ka qaaday ciddadii bay ka baxday rajactu ma dhihi kara marka maya rajactu markaa kuma filna marka waxaad u baahan tahay inaad doonid cusub doonto oo meel cusub haysato oo lagu ogolaado iyadii raalli ku noqoto saas macnaha waa guur cusub iyo guri cusub iyo macnaha qabqab cusub iyo hawl cusub wa ilan tala farahaaga ka baxday tala farahaaga ka baxday intay ciddada ku jirtay taladaada gacantaada ku jirtay marba hadday ciddada ka baxdo tala gacanta kuga jirto dumarkaa kale kaagama sokayso haddaad dhacdo inaad dib u guursato waagii suukiin horraysay saad u guursatin baad u guursata jidkiin baad mari waa is aqoon jirna ma jirto is aqoon jirna markaas alla ayib labada dalqadooda hore marka xukunkood waa saas dalqada saddexaad markuu ku furo iyadoo waxaanu nidhi yacni waa dhammaatay markaas yacni arrintaa ah inuu dib u guursan karo dib uu u guursan karaa macnaha hadday dalqadii koowaad ay ciddada kaga baxdo ama dalqada labaad ay ciddada kaga baxdo dib waad u guursan kartaa laakiin waa guur cusub asagoo nin kale uusan idin dhex marin oo nin kale ayna guursanin baad guursan kartaa saas maana qur-aanku markuu tilmaamayey dalqada uu yidhi haddii aad ku furto ilaa nin kale ay guursato ma guursan kartid waa dalqada saddexaad wa fain طallaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu waa dalqadii saddexaad wa ama labada dalqadoodee hore iyada haddii inta lagu furo ay ciddada kaga baxdo iyadoo nin soo marin buu guursan karaa ninkeedii laakiin masala lagu muransan yahayo hadduu saa ku guursado ma dalqadaha intii u laabnayd baa usoo noqonaysa mise saddexdii baa usoo noqonaya maala hal dalqad baad ku furtay waad iska daysay ciddadii bay ka baxday dib baad haddana usoo doonto lagugu guuriyey neeqada qabad baa kuu laabnay markaad kala tagteen laba dalqabood sooma ma labadii unbaa ku soo noqonaysa ku qabaysaa mise maadaama guurku cusub yahay saddexdii dalqabood waa kuusoo wada noqonaysa waa mas'ale ay culimada salafku isku khilaafsanaayeen laakiin sida aad moodo inay sawaab ka tahay waxa weeye intii kuu laabnayd unbaa kuusoo noqonaysa wax saddex dalqadood la yidhahdo soo wada noqonayo ma jiro laba hadday kuu laabnayd labadii baa soo noqonaysa hadday mid kuu laabnayd tii unbaa soo noqonaysa waxaa saas ay culimada qabaa ku cilaynayaan haddii la yidhaahdo saddexdii baa soo wada noqonaya waxaa dhacaysa inaysan ninka kaba dhammaaninba dalqado soma dhici karayso xeelad baa la geli bay leeyahy aan caadi ahayn leanna mar kasta oo matala waxa weeyaan ay dalqadi ku laaban tahay oo intaad furto haddana dalqadii labaad aad furto furitaankaa dambe waxaad ku heshiin kartaan naa inu faraha ka qaadno intaad ciddada ka baxayso haye hadhow haddana markii ay ciddada ka baxdaan isguursanayna saddex dalqood baa inoo soo noqonaysa haddana waa la isfurfuri waa la isfurfuri meeshii haddana markay marayso halkiunbaa haddana laga wadi sooma weligeedba dhammaan mayso weligeedba dalqale aan la furaayo la furayo aan dhammaanayso soo bixi maayaan shareecadana waxaa la yaqaana dalqaluhu inay dhammaadaan soota ma sidaas daraaddeed baa sawaabku waxa weeyaan intii u laabnayd unbaa soo noqonaysa adigu ama yaryarayso ama badso ama israaxi ama kala reebo hawlkuu taalawa saas way macana ayib taasi waa masale istidraad ahaan aan u galnay laakiin meesha kuma jira lakin munaasab ahaan baan u keenay macana ayib dalqada ugu dambaysa hadday dhacdo baynu nidhi iyadoo ku noqosha ma jirto ilaa ay nin kale guursato nin kale ilaa ay guursato oo ay caadi isu guursadaan maxallan la-aan iyadoo maxallal meesha la keenay ilaa ay isguursadaan oo weliba ay is arkaan oy iskood isu furaan kuma banaanaanayso ayadii waa kutusaysa fain ballaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu ilaa nin kale uu guursado ma u banaana bu rabbi yihi subxana watacaala weliba guur keliya ma xataa tankixada waxaa laga wadaa ilaa ay is arkaan waa tii haweenaydii saxaabiyadda ahayd nebiga u timi sal lay slam ee tiri rasuul ilaahay ow ninkan dambe i guursaday nin meesha wax ku haya ma ah alaabtiisuba waxa weeyaan waxay tiri marada faraqeedoo kale waay markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam waxaa doonaysaa hebel inaad ku noqoto kii hore waa laisfahmay ma kii hore hortaa inaad ku noqoto bu nabi sal lay slam maya bu nabi sal lay slam xataa yaduuqa cusaylataki wa taduuqa cusaylatahu kii hore ku noqon maysa ilaa aad kan dambe macaan yarowgiisa dhadhamiso isaguna macaan yarowgaaga u dhadhamiyo macaankaaga yar iyo macaankiisa yar ilaa aad dhadhamisaan maya bu rasulku yuri salawatu waslam waxaa laga wadaa bimacnaa ilaa aad si rasmiya isu aragtaan ninkan dambe kii hore xalaal kuu noqon maayo saas way macnaha waa ina manaa guur kliya ma xari kliya ma isaragna waa inuu dhaco maxalalna waa inayna meesha ku jirin oo iskood isu guursadaan furitinkuna furitaankuna iskooda ku yimaado saas man markaas ayuu sidaa ku imaanay wuxuuna ugu dambaysiiyey dumarka waa la khiyaar gelin karaa oo muxuu ka wadaa dumarka waxaad ku dhihi karaysaa haddaad rabto waad ila noolaa haddaad doontana waan ku furi masaladaasi waa masale iska waadixa aayaddii fii suurati axzaab ku jirtay in kuntuna turidna xayaat dunya waziinataha fatacaalayna umatickuna wasarixkuna saraxan jamiila dumarkii nabiga uu takhyiir geliyey sida saxiix buhariy keyrka ku taala taas u daliishanaya mushkilana male ayib masalada ugu dambaysa u ka hadlay waxa weeyaan markaad xaaskaaga ku noqonayso intaad furtay aad ku laaban rabto laba markhaati u sameey faida balagna ajalahuna faamsikuhuna bimacruufin aw faariquuhuna bimacruufin waashhiduu dawaya cadlin minkum markaad faaruqaysaan iyo markaad ku noqonaysaanba laba markhaati oo muslimo caadila u sameeya si aan berita hadal u imaanin si aan hadal u imaanin baa la doonayaa inay markhaatiya yeelato masaladu saas way maanaa aqsaamuhu furitaanka qaybihiisu arrajciyu weeye kii ku noqoshada u saaxiibka ah ee lagu noqon karay aydan ku noqonaya baa-ini weeye mid yacni waxa weeyaan go-an mid xaaskii ay ninkii ka go-ayso oo go-an oon ku noqosho lahayn alwalu midka hore alrajciyu ee rajcigii khud qaado bibayaanin cadayntiisa qaado fi alqati luulaa dalqada hore wa aaniyatin iyo midda labaad ajiiz bannee lirujuucihaa haweenka ku noqoshadeeda bannee fii ciddatin ciddo dhexdeeda intay ku jirto biamaanin maca amaanin ammaan la laqabo yani iyadoo ammaan uu jiro qashqashaadi ayna jirin wy mana lagu qashqashaadi maayo cidina kuma qashqashaadi karo inta ciddada ku jirto hawshaadaa wadanaya in tamdi haddii ay tagtoy dhammaato ciddatuhaa ciddadeedu hadday dhammaato yasixu waxa asaxaya rujuucuhaa ku noqoshadeedu waa bannaanta labadii dalqadood ee hore ciddadiibaba ka baxdayba ku noqoshadeedu way bannaanta laakiin ma ku noqosho uan soo ceshaday ama maya ma laakiin lagu noqoye bicaqdin baad ugu noqonaysa caqdi baad ugu noqon caqdigaasoo mubtadi'i lxidsaani soo darintiisu mid la bilaabayo u yahay miduu bilaabanayo yani samayntiisa ayaa bilaabanayso caqdi cusub baad ugu noqonaysa markaa beenid cusub iyo caqdi cusub iyo mihir cusub baad markaa ugu noqonaysa ilan cidadii bay ka baxday bacda alaai saddexda dalqadood gadaashooda oo saddexdiiba tii ugu dambaysay aad ku furtay dalaaquhaa dalaaqeedu baanat way go'day dihi isaga ku go'day way go'day oo markaa waa u dhammaatay wey laa cawda ku noqosha ma jirto markaa rajactuna ma jirto guursi cusubna ma jirto ilaa bacda zawjin zawj gadaashiisa mooyaane gadaashiisa zawjkaasoo taani labaad zawj labaad inaysa soo maraan oo isguursadaan mooye markaa waa kaaga dhammaatay wey wayajuusu waxaa bannaan takhi- takhyiiru nnisaa'i dumarka khiyaargelintooda ayb wawaajibu waxa waajiba fii rajcatin ku noqosho dhexdeeda markaad haweenta ku noqonayso an yashhada inay markhaati furaan oy markhaati ka noqdaan alcadnaani labadii caadil laba muslimoo caadil ah inay markhaati ka noqdaan oo la markhaati geliyo ayaa waajiba hada wabilahi tawfiiq wsal illahuma waslm ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi